الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ma جهلنا وذkرna منه ma نسينا drسgeen wuxuu ka bilaabanayaa aيadda labaatan iyo afraad min suuرaة الزkرف qاla wlow جiئtkm بأhdى mma وجدتm عlيه آbاءكم qaaluu inaa bimaa ursiltum bihi kaafiruun faintaqamnaa minhum fandur kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin qaala awalow ji'tukum biahda waxaynu ku soo jirnay suuratu zukruf tafsiirkeeda waxay noo soo dembeysay iyagoo yidhi kuwii gaalada ahaa waxaan aan samaynayno innaa wajadnaa aabaa'ana calaa umma wa innaa calaa aahaarihim muhtaduun arrintaasoo kuwii horena sidaasoo kale ay dhihi jireen qaala wuxuu yidhi marka nebiga waa nebi kasta awalow ji'tukum waxay ka dhigan taha ma iska raacaysaan aabbayaashiin oo ma iska taqliidsanaysaan walow ji'tukum awalow ji'tukum haddaan idinla imaado xataa biahdaa wax ka hanuun badan mimaa kii wajadtum aa hesheen calayhi dushiisa aabaa'akum aabbayaashiin ma iskaga dayanaysaan aabbayaashiin walow ji'tukum aanba idinla imaado xataa haddaan idinla imaado biahdaa mid hanuun badan mimaa kii xaggiisa ka hanuun badan wajadtum aada hesheen oo aad ka soo gaadheen calayhi dushiisa aabaa'akum aabbayaashiin waxay ku sugnaayeen oo mar kasta waxaad leedihiin iyagii un baan iska raacaynaa kuwii gaalada aha qaaluu waxay dhaheen kuwii gaalada aha innaa anagu bimaakii ursiltum laydinla soo diray bihi maagaba bihi isaga kaafiruuna kuwa ka gaaloobay baan innaa bimaa ursiltum bikulli maa ursiltum bih wax allaale wixii laydinla soo diray towxiid iyo iimaan ah bacsi sheegaya isi soo saar sheegaya waanu ka gaalownay bay dheh sidaa markay u caddayseen ilaahay wuxuu yidhi fantaqamnaa waan ka aargoosannay minhum xaggooda ummadihii rusushooda beeniyey waa laga cadgooyey cadaab anwaacdiis baa lagu sii daayey fandur bal waxaa fiirisaa kayfa kaana sida u ahaaday caaqibatu lmukadibiin kuwii beeniyey ciribtoodii say ahaatay sida xaalkooda iyo marjicooda iyo ma'aalkooda ahaaday bal middaa fiiri waid qaala ibraahiimu liabiih halkan waxaa inoo ka bilaabanaysaa qisadii nebiyullaahi ibraahiim alkhaliil iyo aabbihiis wixii uu ku yidhi iyo qoomkiisii qoladii gaalada ahayd wadkur ka sheekee id waqti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihiis uu ku yidhi iyo wa qowmihi qoomkiisiiba waa qoladii gaalada ahayd innanii buu yidhi anigu baraa-un beri baan ka ahay mimaa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan baraa-un bimacnaa beri-un bay ka dhigantay mutabari-un mid waxaan ahay ka beri noqday oo aan shaqo ku lahayn waxa aada caabudaysaan asnaam iyo balaaya caabudaya ila aladii fadaranii fainahu sayahdiin istinaa haddii munqadic laga dhigo oo munqadaca waxaa looga dhigayaa ila aladii fadaranii halkaa hore wuxuu yidhi inanii baraa-un mima mimaaduna wixii ku dhacdaa la yaqaanaa markaasaa haddee mimaadaa in laga soo istinoodo markii laga daynaye la rabo in munqadic laga dhigo ila aladii laakin aladii allaha fadaranii abuuray fainahu allahaasi sayahdiini way hanuunin doonaa diinka xaqaaba igu hanuuninayaa igu hagaajinaya isagoo istinuhu mutasil ahna waa jiraayo sidiisa loo daayo inanii baraau mima tacbuduun waxaa caabudaysaan baan beri ka ahay ila aladii fadaranii mooye allahay abuuray fa inahu isagu sayahdiini way hanuunin doonaa wajacalahaa wuxuu ka yeelay kelimatan kelimad kelimadaas uu yidhi oo ah inanii baraau mima tacbuduuna ka soo bilow ku keen ila aladii fadaranii fainahu sayahdiin wajacalahaa wuxuu ka yeelay kelimatan kelimadaasoo baaqiyatan ee baaqi ah fii caqibihi ciribtiisa marka jacalahaa jacala ibraahiim wuxuu ka yeelay kelimadda towxiidka ee uu ku hadlay ee inanii baraa-un ah kelimaddaas ama waxaa la yidhi kelimaddu waa kelimatu laa ilaaha ila allah wajacalahaa wuxuu ka yeelay kelimaddaa towxiidka tanna waa un towxiidkii wuxuu ka yeelay kelimatan buu ka yeelay kelimadaasoo baaqiyatan daa'im ah fii caqibihi ciribtiisa iyo duriyadiisa waa u dardaarmay weeye wawasaa bihaa ibraahiimu baniihi wayacquubu waa inagii soo marnay dardaarankaas weeyaba towxiidkaas u dardaar lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna lacallahum yarjicuuna inay noqdaan oo xumaha ka noqdaan oo wanaagga ay u noqdaan sidaas baa looga dhigay ilmihiisii iyo ciribtiisii iyo ambiyadii duriyaddiisii ka farcantay oo dhan iyo ahlu towxiidku waa kelimadda ay ku qowlayaan waa kelimadda ay odhanayaan wey wajnubnii nebi ibraahim markuu lahaa wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam inii jaaciluka linnaasi imaaman qaala wamin duriyati qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin marka sidaas baa lagu maamuusay sidaa nebi ibraahim u dadaalay ee juhdiga u bixiyey ee aabbihiis iyo qoomkii uu ugu sheegay baa ilaahayna gadaalkiisii dadkii ka dambeeyey kelimaddaas sidaas baa looga dhigay sidaas bay u soconaysaa kullu ahlu tawxiidku marka isagiibay halkaas kaga sii dayanayaan wajacalahaa jacala faacilkeeda ibraahim ka dhig wajacala wuxuu ka yeelay ibraahim haa kelimaddaas ama wajacala ilaahay wuxuu ka yeelay oo faacilka marka alla ka dhigtay haa kelimaddaas kelimatan buu ka yeelay jacala mafcuulkeedii labaad ka sifee kelimadaasoo baaqiyatan baaqi ku ah fii caqibihi baaqi ku ah ciribtiisa lacallahum yarjicuun sidaas baa laga dhigay waa kelimatu towxiidka weeyaan waa kelimatu laa ilaaha ila allah kelimadan inanii baraau mima tacbuduuna ila aladii fadaranii fainahu sayahdiin sidaas bay kuu tahay bal iskaba dhaafe matactu waa u raaxeeyey baa ilaahay yidhi haaulaa'i kuwa iyaga iyo wa aabbaa'ahum aabbayaashood kuwaa maka jooga iyo aabbayaashood iyagoo nebi ibraahim tarankiisi ah waa u raaxeeyey nicmo iyo cimri baan siiyey markaasay kaadintii loo kaadiyey ku kadsoomeen hawadoodii iyo shahawaadkiibay iska raaceen kelimatu towxiidkiibay ka tageen xataa jaa'ahum alxaqu ilaa uu uga yimid xaqi qur-aanka kariimkaa weeye xaqaas wa rasuulun rasuul ilaa uga yimid rasuulkaasoo mubiinun daahiru risaalati risaaladiisu iska caddahay muuqda cad oo mucjizaad lagu ayiday waa nebi moxamed calayh salatu wasalaam walamaa waqtigii jaa'ahum alxaqu xaqu u yimid ee qur-aankii u yimid si looga baraarujiyo khaflada iyo halmaanka ay ku jiraan xaqiyo towxiidkana loogu yeero qaaluu waxay yidhaahdeen iyagoo aan kaba fiirsan degdegba markiiba haadaa kani sixrun wey waxay dhaheen qur-aanka iyagoo wax ka sheegaya haadaa sixrun kana waa sixir wa innaa anaguna bihi isaga kaafiruuna baan nahay kuwa ka gaaloobay ma rumaynayno inuu kalaamkii ilaahay yahay saasay dheheen qur-aankii kariimka ahaabay sixir ku magacaabeen waana ka gaaloobeen rasuulkiina waa xaqireen calayhi salaatu wasalaam gaalnimadooda bay gaalnimo kale kusii darsadeen tii hore ay ku jireen iyo markii loo raaxeeyey ay ku jireen iyo markii rasuulka iyo xaqii qur-aanka u yimid hadalkay ku hadleen iyo diididda ay diideen gaaloobidda ay sii gaaloobeen wa qaaluu waxaybay yidhaahdeen lowlaa nuzila hallaa nuzila maa la dejiyo haadaa kan alqur'aanu ee qur-aanka ah qur-aankan kariimka ah maxaan loogu soo dejin calaa rajulin nin dushi ninkaasoo min alqaryatayni ka ahaaday min min ixda alqaryatayn min alqaryatayni labadaa magaalo xaggooda midooda ninkaasoo cadiimin weyn nin weyn ee magaalada maka joogoo lagu yaqaanay ama mid kaloo weyn oo magaalada daa'if la yidhaahda joogay labadaa midkood maxaa loogu soo dejin waayey weliid ibnu lmuqiir ay ujeedaanoo makau joogay ninka kalena curwat bnu mascuud athaqafi bu aha daa'if buu joogay waxay leeyihiin qur-aankan moxamed marka lagu soo dejinayo isagoo moxamed xoolaan haysanoo faqiir ah isagoo agoon ah jagadan intaan la eg maxaa loo siin waayey labadaa nin ee waaweyn ee labadaa magaalo kala jooga iyagii baaba soo sharaxay oo magacoodii macnaha labadii nin iyo meelahay kala joogaan sheegaya waxay u malaynayaan qofka cadiimkaada weyn ee mudan inay inuu yahay kii ama maal leh ama weji leh saasay moodayeen waxaa ka maqan oo aysan garanayn qofka cadiimkaahi inuu yahay alladii yakuunu cinda allaahi cadiiman kan alle agti ku weyn kaasaa cadiima waxay iyagu wax ku qiyaasayaan baan sax ahayn maal iyo xoolaha iyo wejigay fiirinayaan oo qofka ku qiimaynayaan wahada ra'yuljaahiliina fii kulli zamaanin wa makaanin wakti kasta iyo makaan kasta kuwa aan dhab wax u garanayn baa dadka ku qaymaynaya maalka iyo iyo waxay ku qaymaynayaan iyo wejiga qofku leeyahay markaas yaa ka nafwani weyn yaa ka sharaf badan yaa ka wanaag badan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagaa lagu soo dejiyey qur-aanka isagii baa lagu soo dejiyey marka iyagu waxay tilmaamayaan cidday jeclaan lahaayeen ama agtooda ka qiimaysan ayay sheegayaan markaasay leeyihiin labadaa midkood maxaan loogu soo dejinin saasay leeyihiin calaa rajulin min alqaryatayni min ixda alqaryatayn labadaa magaalo midoodu maka iyo daa'if ninkaasoo cadiimi weyn markaas dee waa labadaa mid bay uga jeedaan min alqaryatayni dee labadaas midkood mid jooga wey sida aayadda qur-aanka ayado yakhruju minhuma allu'lu walmarjaan waxaa ka soo baxa labadaas macnaha min axadihima labadaa biyood midkood waxaa ka soo baxa allu'lu iyo walmarjaan saasoo kale bay macnaha tanna min min alqaryataynidu min ixda alqaryatayn loogu fasiraya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ahuma iyaga yaqsimuuna qaybinaya raxmata rabbika rabbigaa naxariisiis ma iyagaa dhiibayaan nubuwada oo cidday doonaan bay ku khasisayaan ilaa ay dhahaan hebel oo qani oo xoola haysta ama hebel oo dadka agtiisa nin weyn ku abaa mudan ahuma iyagaa yaqsimuuna raxmata rabbika ilaahay wuxuu yidhi naxnu annagaa qasamnaa qaybinnay baynahum iyaga dhexdooda maciishatahum noloshooda fiil xayaati nolosha addunyaa ee dhow mid baan qani ka dhignay mid baan faqiir ka dhignay waa la kala tegsiyey xagga xoolaha isku xero maaha isku arsaaq maaha wixii biilkii iyo waxay qaadanayeen baaba sidaas arrintii nolosha adduunka loogu kala tegsiyey oo ilaahay saa ugu dhex maamulay seebaa nubuwada looga tegayaayoo iyadoo arrin weyn ah hawadooda say rabaan cidday rabaan loo siinayaa ma dhacaysa wey ilaahay baa qaybinaya wuxuu siinayaa cidda ugu talagalay markaas dheefihii adduunka liitayba haddii aan aan ka tegin hanagu qaybinnay فأولى وأحرى ألا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية dheefiyaasha wanaagsan ee baaqiga noqonaya inaanan ka tegin baaba kasii owleysan ilaahay wuxuu yidhi warafacnaa waan kor yeelnay bacdahum iyaga barkood fowqa bacdin barka kale dushood darajaatin darajooyin baanu sara marin oo khalqigii qaar baan qaar ka fadlin xagga arsaaqda xagga nolosha maraatib baa laga dhigay mid dhexdhexaad ah mid hodan ah mid faqiir ah leeballadaas baa laga dhigay maxaan saa uga dhignay liyattakhida inuu yeesho bacduhum barkood bacdan barka kale sukhriyaa inuu ka yeesho sukhriyan waa maxay musakharan lilaakhari kan kale mid loo sakhiray ee khaadim u ah waxaa loo kala tegsiiyey mid faqiira iyo mid dhexdhexaada iyo mid qani ah in qaarkood qaarka kale ka yeesho sukhriyan waxaa weeyaan khaadiman wa musakharan mid khaadima oo loo sakhiray oo kan ka shaqaysanaya ilaa wuxuu leeyahay nolol iyo wax ka soo cisho halkan ka soo dhacso kii faqiirkaabaa shaqaynaya kii mutawasidkaabaa shaqaynaya markaasaa sidaasaa noloshay ku taxmaysaa baahidaa laysku qabo haddii dadkoo dhan hal lambar laga dhigi lahaa adduunku waa kharaabi lahaa sukhuriya markii siinka la godo waa min ataskhiiri ayaa laga keenay bimacna istikdaam ah laa min asukriyati jees jees lagama keenin ilaa sikhriyan haddii la hoos dhigay taasi imaan lahay waaye iyana waa jidhaa laakiin hadda midaan qiradan waa sukhriya sidaas baa lagu kala tegsiyey saasaa dadkii la iskugu sakhiray saasaa la iskugu bahay waraxmatu rabbika rabbigaa raxmadiisa baa khayrun ka khayr badan mimaa waxa yajmacuuna ay jamcinahayaan ilaahay nicmayntiis nubuwada u bixiyey baa waxaan ay ururinayaane adduunyada ah taas baa ka khayr badan taas baa ka cajab badan taa weeyaan raxma marka raxmatu taadaas taadaas noocaasa suuraddan laba meelood bay kaga jidhaa ataa majruura la yidhahda musxafka rasmigiisa musxafkii imaam cuhmaan markii la raaco waa sidaa weeyaan ta ah la midkaana waa sidoo kale ina raxmat allaahi qariibun min almuxsiniin waa suurat اlcaraaf suurat rum fandur ilaa aaahaari raxmat illaahi waa labo suuratu hud raxmat ullaahi wabarakaatuhu calaykum ahla اlbeyt waa saddex suuratu maryam dikru raxmati rabbika cabdahu zakariya raxmatila iyana waa taadaa dheer suuratu lbaqara ulaa'ika yarjuuna raxmat allah taadaasna waa middaas toddobadaa meelood wixii ka soo haray taadu waxay noqonaysaa taada la yidhaahdo marbuuda oo sida ha'da ama hagaabta loo qoro ayay noqonaysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waraxmatu rabbika khayru mima yajmacuun walowlaa an yakuuna annaasu dadku inay ahaadaan haddaan laga baqayn walowlaa an yakuuna annaasu karaahiyata an yakuuna annaasu dadku inay noqdaan ummatan ummad ummaddaasoo waaxidatan mid ah oo gaalnimo wada qadatay diinulkufr ummad wala gaalowday inay dadku wada gaaloobaan haddaan laga yaabay sidaan adduunyadu qiimaba u lahayn taas haddaan laga khawfayn ama laga nacaynin la jacalnaa waan yeeli lahayn liman axadka yakfuru kufriyey biraxmaani allaha raxmaankaa kan ku kufriyey ka bedelo libuyuutihim guryahooda waxaanu yeeli lahayn suqufan saanqaafiyo iyo dad oo min fidatin fido ka ahaaday kuwa gaaloobay guryahooda saanqaafkooda fidaaba laga dhigi lahaa inta loo waasiciyo gaalka arsaaqda qasriyaasha waaweyn ee ay degan yihiin dadkooda sare qurux iyo xarxarar iyo naqshad baa lagu samayn lahaa suqufan oo min fidatin ayaan ka dhigi lahay oo fido khaalisa ah wa macaarija waxaanu yeeli lahayn suqufan iyo wa macaarija sallaamo iyo jaranjarooyin taasoo yadharuuna ay koraan calayhaa iyada dusheeda dabaqalaas jaranjaraa loo sii raacaya jaranjaradaas ay korayaanna oo ay ku dulfuulayaanna iyadana fidaan ka dhigi lahayn maxaa jaranjaradii fidaan ka dhigi lahayn kuwaa gaaloobay jaranjaraday raacayaan walibuyuutihim guryahoodana waxaan u yeeli lahayn abwaaban albaabo iyo wa sururan sariiro oo maxay ah min fida wa sururan sariiro oo iyana min fida ayaanu ka dhigi lahayn taasoo yattakiuuna sariirahaasoo ay ku dangiigsadaanoo isku tiiriyaanoo ku jiqilaystaan calayhaa dusheeda oo ku fadhiistaan wazukrufaa wax laysku dhaldhalaaliyo oo laysku qurxiyana waa u yeeri lahay oo waa maxay zukhrufan waa maxay ziinatan qurux oo daahiyo iyo barkimo iyo waxyaalo xarxar dhan waxaas oo iyaduna sidaasoo kalea baan u yeeli lahayn dahab iyo fida ah markaas dadkii baa laga baqayaa inay inta dhaldhalaalka arkaan diintiiba ka wada tagaan oo oo dhahaan kuwana waxaan haystee haddaan taa laga khoofaynin oo taa la diidanayn waxaanoo dhanba waa saan adduunyada qiiman u lahayn ilaa waxaa looga dhigi lahaa saanqaafkii iyo jaranjaradii iyo sariirihii iyo albaabadii iyo wax kasta dahab iyo fido baa looga dhigi lahaa fidadaasaa looga dhigi lahaa ilaa adduunkaani hadday ilaahay agtiisa u dhiganto janaaxa bacuuda low kaanat idunyaa tasinu cinda allaahi janaaxa bacuuda kanaaco garabkeed kanaacadu awal bee yaray garab yar ka soo goo garabka haddii adduunyadaani u dhiganto dee maa saqaa minhaa ka sharbata ma gaalka babiyaa lagama siiyeen hadda waxaa loogu dhiibayaa waxaanan baanba qiimaba qiimaysnayn waa wuxuu ka tegayo ama iyadaa ka tegan ama isagaa ka tegayo hadday qiimo leedahay dadka sharaftale baa lagu maamuusi lahaayo qof kasta la dhihi lahaa isagaa lagu maamuus keliya waxaa diinta ugu kaalmaysatid danahaada aad wanaagsan ku asuratid aan ku mashquuline kaa badbadnayn ee aad cibaadada ila ilaahay ku siiyey daacadiisa aa u xarigsatid sadaqaysatid ku cibaadaysatid sakada ka bixisid muslimiinta ka gargaadhid diinta ku faafisid taas baa ay kugu noqonaysaa meel khayr ama iska kaydi ama xumaan ku samee ciqaab unbay noqonaysaa hadduu si xun qofku uu u isticmaalo walow kaanat اddunyaa taduumu liahliha lakaana rasuulu اllaahi xayan wa baaqiya haddiiba adduunkaani ay sidaa tahay dee nebigaaba iska noolaan lahaa cid taasna ma jidho calayhi الsalaatu wasalaam wain kullu dalika intaan imaa in naafiye laga dhigo wa imaa mukhafafatun min ahaqiila in laga dhigo labadaba haddaba aan marno waa inuu shani kullu daalika kaa dhammaantiis lamaa mataacu lxayaati اdunyaa la mataacu lxayaati noloshii raaxadeedi wey addunyaa liidatay ama dhowey waxaasoo dhan waa birbirka adduunka haddii naafiye laga dhigana wain kullu daalika maa kullu daalika kaa dhammaantiis ma ahaanin lamaa mataacu lxayaati اdunyaa bimacnaa lamaada waa ilaa markaa ilaa mataacu lxayaati اdunyaa noloshan adduunyada birbirkeedi mooyaane waalaakhiratu aakhiro iyo tan dambe cinda rabbika xaalay ahaatay allaha agtiisa ayaa lilmuttaqiina aakhiradaas cinda rabbika xaalay ahaatay lilmuttaqiina bay u ahaatay kuwa alla ka yaabo kuwaas baa iska leh aakhira marka dahabkan iyo fidadan iyo guryahan quruxda badan iyo wax kastae qiimaysan kuwaa muttaqiinta halkaasi uga horeysaa kuwaan hadday adduunka dahabkan iyo fidadan iyo dhaldhalaalkan qaataan oo iimaanka diidaan maalmo weeyaan waxay joogayaan walidaalika hadda maanta iyagoo kuwa gaalada yihiin bay sabool yihiin fuqara yihiin cayr yihiin dhibaataysan yihiin xag rabbina waxuma jiraan xaggii adduunkana waxba ma haystaan in badanoo ka mid a qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yacshu iyo waman yacsha qiraacad weeyaane waman yacshu qofkii ka jeensada can dikri الraxmaani allaha raxmaanka xuskiisa yatakaafal can اlqur'aan qofkii qur-aanka ka qaflooma ya wacibaadat الraxmaan allaha raxmaanka cibaadadiisa qofkii ka qaflooma nuqayim u diyaarineen oo u darabneen lahu isaga waxaan u diyaarinaynaa shaydaan shaydaan baan u sahlaynaa shaydaan baa nafta u keenaya waswas iyo dhumin iyo balaal nuqayim lahu kaa isagaa shaydaan aayaddu waxay la mid tahay alam tara annaa arsalna shayaadiina cala alkaafiriina tauzuhum azaa aayaddaasi la mid bal hadda u fiirso marka fa huwa shaydaankii lahu qofkan markaas dikriga ilaahay ka jeensaday fa huwa shaydaankii lahu isaga qofkan qariinun ba u yahay mulaasimun wa musaaxibun mid mulaasima oo laasimaya oo saaxiib la oo laa yufaariqu aan marna faaruqaynin ayuu noqonaya shaydaan kaasaaba loo diyaarinayaa kaasaaba dhuminayaba fa huwa shaydaankii lahu midkaan jeensaday qariinun ba u yahay oo ilaahay markuu addoonka shar la doono shaydaan kaasaaba loo diyaarinaya kaasaa dhuminayaba fa huwa lahu qariin ilaahay wuxuu yidhi wa innahum shayaadiintuna layasuduunahum waxay ka duudayaan oo ka mancinayaan kuwaas iyagaale lagu salladay cani sabiili waddada xaqa ah gaalada iyo kuwa dhumay waddada xaqaa bay ka duudayaan wayaxsabuuna gaaladu marka waxay u malaynayaan faacilka yaxsabuuna kufaarta ka dhig annahum iyagu muhtaduuna inay kuwa hanuunsan kuwan gaaladaani waxay moodayaan inay xaq ku taagan yihiin oo hanuunsan yihiin taas bay moodayaan walxaal yaxsabuuna annahum muhtaduuna ay moodayaan inay hagaagsan yihiin xataa idaa jaa-ana markuu noo yimaado gaalka oo yaa la socda kii dhumiyey ee shaydaankaha qariinkiisa ahaa baa la socda silsilad baa laiskugula soo xiraya qofkan iyo shaydaankii dhumiyey baa isku silsilad ayayayay ku xihan yihiin markuu noo yimaado qaala wuxuu yidhi wuxuu dhihi doonaa weeye laakiin waa arrin xaqiiqaaya saasaa looga cabiraya qaala gaalku wuxuu yidhi kii dhumiyey oo shaydaankaha wuxuu ku dhahayaa yaa layta shallayte baynii aniga dhexdayda iyo wa baynaka adiga baynkaada ahaadeena bucda almashriqayni mashriqayn fogaanshahooda oo kale mashriq iyo maqrib baa mashriqayn lsula laisla yidhi bari iyo galbeed intay isku jiraanoo kale alla isku jirneen ah hadda waa ku silsiladaysan yahay marka waa ku xihan yahay waa min baabi taqliib bucda almashriqayn waa maxay sida alqamaraan iyo alcumaraan iyo alabawaan iyo loo yihaahdo loo qallibo tana waa la qallibo fa bisa waxaa baas lahaaday alqariinu saaxiib baa baas lahaaday adaa u baasleh adaa isoo dhumiyey canaan iyo haydaarto iyo isdagaalan baa meeshay ka imaanay walan yanfacakum baa ilaahay idin anfici maayo idinka kuwa gaaladaayo alyowma maanta hee faacilkii iska soo qadar tamanigiinna iyo cabashadiinna waxba idin tari mayso id dalamtum id dalamtum markaa dulmi samayseen id dalamtum maxaa yeelay annakum liannakum idinku filcadaabi cadaabka dhexdiis mushtarikuuna baatin kuwa wadaagsanahaya maanta cadaabkaa wadaagsanaysaa ama walan yanfacakum lyowma idin anfici maayo id dalamtum markaad dulmi soo samayseen annakum kownukum filcadaabi mushtarikuun macnaha adduunka markii inta dhibaata timaado dee dhibaatadii ay dadka ay ka wada jidho oo wax caama ummadda ku wada dhacaan dhibaatadu markay camimto idaa camat ilbalaa hanat waa iska fududaataa ummaddo dhan baa kula qabtaa qof ku dhahay ama isagaa isdhahaya waxaan waa wax keliga aan kuu gaar ahayn laakiin markan dhibaatadan ku dhacaysaaye waxa weeyaan oo ay wadaagsanayaan waa cadaab mid fududaanayana maaha wadaagsigaa ay wadaagsadeen mid ay ku sabri karayaan ama fududaanaya sida adduunka dhibaatooyinkii oo kale markay dhacaan caamka noqonayay fududaanayay oo kale maaha marka walan yanfacakum lyowma maanta ma idin anfacayo id dalamtum markaad dulmi soo samayseen annakum liannakum markaas tamaniga haddaa faacilka ka dhigid ama annakumtaan halkaan ka keentid ahaanshihiinna filcadaabi mushtarikuuna ishraakukum wadaagsigiinna cadaabka aa wadaagsanaysaan maanta waxay idin taraysa ma leh ciday cid kale wax uga fududaynayso ma jidha macnaha weeyaan afa anta ma adigaa tusmicu maqashiinaya nebi allow assumma kuwa maqalkala ee dhagahala maadaa maqashiinaya ma maqashiin kadhig aw tahdii maadaa hanuuninaya alcumya kuwa araggala ma hanuunin kadhig iyo waman midka kaana ahaaday fii dalaalin baadinimo dhexdeed mubiinin ee cad baadinimo cad kan ku dhex jira kuwa ma adaa hanuunin karaya ma hanuunin karaysid wey nebigaa tasliya u taha calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay si kastoo aada ugu yeedhid in dhala-aan bay kasii qaadayaan qooq iyo kibir bay kasii qaadayaan fa imaa nadhabanna haddaan kula tagno bika adiga oo aan ku oofsanno annagoo aan weli gaalada ciqaabin fa innaa hanagu minhum iyaga kuwa gaalada kolleyba muntaqimuuna baana kuwa ka argoosanaya mar kastaba adoo haddaad dhimatay aan weli laga argoyn waa laga argoynaya aw nuriyannaka haddaan ku arag siino alladii kii wacadnaahum aan u yaboohnay dhibaatadaan u yaboohnay cadaabkii haddaan ku arag siino adoon nool indhaha saadhid sidii beder dagaalkeed u dhacayoo kale fa innaa hanagu muqtadiruuna kuwa karaan nahay calayhim dushooda fa innaa hanagu calayhim dushooda muqtadiruuna ayaanu nahay ilahay wuxuu yidhi kuwa awooda ayaanu nahay sidaas macnaha weeyaan laba jeeraalaba marna lama daynayo weeye ciqaabkaas unbay sugayaan adoo nool inuu ku yimaado sidii dagaalkii beder ugu dhacay oo kale iyo dagaaladii kaleoo looga adkaaday iyo in loo dibdhigo midunbaa dhacaysa weeye darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab